munaasabadan oo yeedahay titoyo ka qalin jibiyayeen ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka waana walku baradayeen madarasada alfurqaan ee magaalada dhobley iyo weliba kuu qeyb galay mas-uuliyiin macalimiin waalidiin ardayda qalinjibyaasiyan ee marti sharaf galed qaar kumid ee marti sharaftii la tacasumi munaasabada waliba iyo hambaliyanay bogaadigan dareena ardaydaiyoonay macalimiinta waa xaflad aada u qiimo badan oo la baahan yahay marar badan inaan soo celcelinno aada loo soo celceliyo insha allahu tacaala waxaan maraynayaa sanadkii mar baan soo celinaa laakiin in laga badyaabo ka fiyaa fiicneedba laakiin kolley wakhtigoo iska adag iyo culayska badan dartiis baa loo yeelaa in sanadkii mar xaflad loo qabto taxfiidyada waxaa kaloo guul weyn ah insha allahu tacaala inay taxfiidyadii magaalada dobley noo siyaadeen oo noo sii kordhayaan sidaan rajaynayno insha allahu tacaala jiilalka soo socda isbedel badan baa dhici doona saan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynayno ilaahay subxana wa tacaala xafladda quruxda badan ee masaajid dhexdiia ee qur-aanka lagu sharafaya isgu keenkeenay allahaasaan mahad maantii subxana wa tacaala u celinaynaa nebi maxamedna salawaat ullahi wasalaamu aleyh waan ku sallayaynaa sala allahu calayh wasalam ee intaa kadib anigoo ku hadlaya magaca waalidka kana mid ah guddiga macadka guddiga dugsiga مركز الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم وللتربية الإسلامية وعنوها برينينا دليرادة يرير كوا كانوا فعلا أي وحوي بنوني بس الإعلان لكن يجا إلهي سبحانه وتعالى وافجيه إن كتابك إلهي لما يان أخريان وحافظان maamulaha madarasada alfurqaan ee dhoble iyo waliba uusoo ku hadalaya marxaladoogiiyo hamareen ardayda waxay haddaan markaska qodobadiisa iyo taargetkiisa aan ana soo koobay aan sheego markaska magaciisa waa furqaan markas ulfurqaan litaxfiid alqur'aan alkariim wa tarbiyat alislaamiya markaska waxaan aas-aasnay dhismo ahaan markaska waa markaska dhoodle ugu weyn hadda ilaa iyo saddex sano afar sanaad usii dhammaanaysa afartaas sanana markaska wuxuu bixiyey dafcooyin qur-aan ah dafcadii hore ardadii ka baxday afar iyo toban arday baa ka qalinjibisoo shahaadooyin laga siiyey dafcadii labaadna haddaan u fadhinaa markaska wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qayb waa qayb farbar ah oo ardayga lagu barayo kitaabada inuu wax qoro waxna akhriyo haddaba haddaan nish aan meesha soo dhignay oogama jeedno inaan ama ku faanayno ama si kale aan ka wadno ooma jeedno maadaama dafcaana qur-aanka ay dhammeeyeen oo shahaado siinayna dafcaana ay farbarkii ka soo baxeen ay daba fadhiyaan ayaga tusaale ahaan baan ka rabnaa